You're with SBS Radio.
mudane saalax kusoo dhawow idaacadda s b s laanteeda afka soomaaliga marka hore waxaad ku bilowdaa bal sida wax u dhaceen maadaama adigu aad ka mid ahayd shakhsiyaadkii ama mas-uuliyiintii dhex joogay xarunta gobolka banaadir gaar ahaan hoolka shirka uu ka socday
aada umahadsan tahay ibraahim baafo s b s sidoo kale aada umahadsan tihiin runtii shalitu waxay ahayd maalin arbaco ah oo runtii maalmaha arbacada maamulka gobolka banaadir uu qabsado shirkiisii toddobaadlaha ahaa ee tufta gobolka runtii waxaa shir guddoominayay duqa magaalada muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka banaadir injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan heriisow xilli uu shirkaas socday uu meel dhaxamarayay ayaa mar qura waxaa dhacay qarax oo runtii ilaa hadda aanan ka sheekeyn karin qaabka uu dhacay iyo jawiga meesha siduu ahaa dad badan oo runtii qiimo iyo qaayo badan ayaa halkaa ku geeriyooday oo ay ka mid ahaayeen abukaate xasan sabriye oo runtii ahaa sharciyaqaan muddo soddon sano ka badan kasoo shaqeynayay dowladda hoose ee xamar aqoon badanna u lahaa sharciyada dowladaha hoose sidoo kale brofesor biriye iyo weliba guddoomiyaal degmooyina ay kamid ahaayeen guddoomiyaha degmada waaberi guddoomiyaha degmada shangani guddoomiyaha degmada cabdilcasiis agaasimihii shaqadii shaqaalaha ee maamulka gobolka banaadir afhayeenkii hore ee runtii saaxiib dhow ilaa ahaa shaqadiina aan kala wareegay muddo sanad iyo bar ka hor ah cabdifataax xalane iyo weliba dad kale oo qiimo badan ayaa ku geeriyooday in badanna runtii way ku dhaawacmeen oo ay kamid tahay guddoomiyaha degmada warka nabadda iyo weliba duqii magaalada muqdisho oo asigana dhaawac halkaa kasoo gaaray runtii wixii dhacay wax runtii hadda aan ka sheekeyn karo runtii maaha xaalad iyo jawi runtii aada ugu gudisan ayaanu markaa galnay haddana runtii waxaa socotaa baaritaano ku aadan qaabka ay wax u dhaceen iyo weliba sida laamaha ammaanka runtii ugu daba tegi lahaayeen intaba way socotaa sidoo kale iyadana waxaa aada usoo hagaagaysa xaaladda caafimaad ee duqa magaalada muqdisho runtii jawi runtii aada u gudisan ayuu shalay ahaa waxaanu ku tilmaami karnaa wax musiiba ah inay halkaa ka dhacday mudane afhayeen dabcan waxaan la soconnaa warar kala duwan inuu ka imaanaya qaabka dhibaatada ay u dhacday waxaa la sheegayaa in qof ismiidaamiyey gudaha u galay iyadoo shir uu socdo dhanka kale waxaa la sheegayaa in wax meesha lagu xiray ay dhaceen inkastoo aanan weli hay-adaha amnigu aysan ka waramin adigu laakiin goobta ayaad fadhiday ma qof ordaaya oo wax ku xiran miyaa soo galay mise wax kale ayaa dhacay sidee marka haddii sawir aad ka siiso dhegeystayaasha runtii shirkii waa noo socday dhammaanteenna halkaa waa wada fadhinay qof ordayo noo soo gala maysan jirin laakiin qaabka ay wax u dhaceen runtii waxaanu ka sugaynaa laamaha ammaanka oo hadda ku mashquulsan sidii kamerooyinka c c t v-yada ay markaa u baari lahaayeen haddii markaa uu noqon lahaa qof isqarxiyey iyo haddii ay noqon lahaydba wax meesha yaalay intaba laakiin waxaad moodaa si kastaba ha u dhacaane inay ahayd wax ku talagal ama loo sii diyaariyo qorsho weynna ay daba socotay maadaama maalin walboo arbacaa la ogyahay in aanu qabsano shirarkeenii tubta gobolka islamarkaana uu shir guddoominayay duqii magaalada runtii waxa ay damacsanayeen iyo siday wax u rabeen umaysan dhicin taana waa ilaahay mahadii waxaan rajaynaynaa in laamaha ammaankana ay saacadaha soo socda warbixin dhabbaa ka soo saari doonaan qaabku wax u dhacay gabadhan marka la tuunsan yahay oo wararku ay isdabamarsiinayaan oo laleeyahay gabadh ayaa isqarxisay gabadhi ma shaqaalaha gobolkaay ka mid ahayd dadka dhintayna miyay ku jirtay
shaksiyan runtii ma caddeyn karo inay gabadhu isqarxisay iyo in kale dadkii meesha fadhiya ayaan ka mid ahaa ilaa iyo hadda qaabkay wax u dhaceyna runtii ma sheegi karo iyadoo shirka noo socdo ayaa mar qura jawigii isbedelay kadibna runtii dhaawacyadii iyo dadkii dhintay in lala tacaalaayay noqotay laakiin laamaha ammaanka ayaa ku mashquulsan iyaga ayaana markaa warbixinta soo dhamaystiran soo saari doona laakiin gabadha marka laga shakisan yahay iyaduona shirkeeda la fadhida miya taa gabadha in laga shakisan yahay in kale kuma caddayn karo aniga dadkii shirka fadhiyaan ka mid ahaa ee runtii siday wax u dhaceenna inay gabadh isqarxisay iyo in kale intaba ma sheegi karo waayo jawiga marka aanu ku jirnay iyo qaabkay wax u dhaceen runtii way kala gidisnaayeen waxa dhacayna runtii wax weyn buu ahaa inkastoo ilaahay halkan noogu ekeeyey siday wax u dhaceen iyo sida dadku wax u soo gaaray intabay kala gidisnaayeen haddana runtii ilaa hadda ma caddayn karo qaabkay wax u dhaceen haddii aan su-aal kale ku weydiiyo oo dhanka amniga la xiriira dabcan afyeenkii gobolka ayaa tahay meel sidan oo kale u weyn oo u qiimo badan oo guddoomiyaashii toddoba iyo tobanka gobol toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir ay ku shiraan arbaco kasta maxaa diiday marka in ammaankeeda aada loo sugo gaar ahaan kasakuutan gobolka
runtii xarunta gobolka banaadir waxa ay ka mid tahay xarumaha sida aadka ah ee amnigeeda loo sugo laiskuna haleyn karo laakiin waxaad moodaa wax laga soo shaqeeyey oo dad badanna ay markaa maskax ay geliyeen oo la fududeeyey inay u muuqato waayo meesha waa amnigeeda waa aad ayaa loo adkeeyaa haddii aanun fududeys dhicinna runtii wax sidaan oo kale kama dhici lahayn laakiin cidda fududeysay iyo qaabkii wax u dhaceen intaba waa baaritaan baa ku socota warbixin cad ayaana laga soo saari doonaa saameynta qaraxa uu u geystay hoolka shirka uu ka socday iyo tirada mas-uuliyiinta fadhiday iyo alxamdulilah inta yar ee ku dhimatay amba ku dhaawacantay markaad isku barbar dhigto siduu ahaa marka qaraxan lasoo maleegay awooddiisa
runtii waa qiyaasi kartaa agaasimayaashii maamulka gobolka iyo haddii ay noqon lahayd maamuladii toddoba iyo tobanka degmo oo iyaguna fadhiyey iyo rag kale oo iyagana la taliyayaal ahaa iyo weliba dad kale oo aqoon-yahano ahaa oo shirka fadhiyey maamulkii saro iyaguna ay ka mid ahaa dadkii shirka fadhiyey tiro ilaa iyo kor u dhaafaysa konton qofood ayaa meesha fadhiyey qaabka marka ay wax u damacsanaayeen runtii waxay ahaayeen inay xusuuq baahsan ay geystaan laakiin ilaahay mahadii halkaa waxaa ku geeriyooday tiro sideed qofooda ayaa ku geeriyootay oo saddex ka mid ay ahaayeen guddoomiyaal degmo sidoo kalena ay ku jireen laba agaasime laba la taliyaal iyo gabar kale oo iyaduna isku xiraha arrimaha dadka baahiyaha gaarka qaba ay ku jirtay runtii waa qiyaasi kartaa hool lagu shirayo ayna fadhiyaan tiro kor u dhaafaysa konton qofood lala damacsanaa in halka dhammaantooda lagu xasuuqo iyo inta ilaahay oo nagu simay iyo dadkii dhaawacyada ka soo gaaro iyaguna dad yar ah oo ay ka mid tahay guddoomiyaha degmada warta nabadda duqii magaalada iyo dhaawacyo kale oo yaryar oo fudud oo iyaguna dad kale ay soo gaareen marka waxaan ilaahay ugu mahadinaynaa dhibka ay nala damacsanaayeen iyo sida uu wax u dhacay waa ilaahay mahadii waxaynu mar kale leenahay makaniga jabeyno mana u jeejinayno howlaha aan ummadda u hayno kooxaha argagixisada ee damacsan inay dalkan dib u celiyaan dadka khalkhalgeliyaan dadkana ay maskaxdooda ay ku abuuraan in magaaladan aysan ahayn nabad in magaaladan magaalada lagu noolaan karo aysan ahayn laakiin waxaanu u sheegaynaa in magaaladan ay tahay meel lagu noolaan karo magaaladana dadkeeda iyo dadkeeda ay rabaan nabad inay ka dhigtaan ayna horumariyaan shacabka soomaaliyeedna waxaynu ka codsanaynaa inay isdejiyaan inta dhaawacatana ay u duceeyaan inuu ilaahay caafimaad siiyo inta geeriyootayna ay sidoo kale u duceeyaan in qabrigooda ilaahay u waasiciyo kana shaqeeyaan sidii meel qura loogu soo wada jeesan lahaa kooxahan argagixisada ee aan iyagu u naxin dadka waxgalka ah iyo dadka bulshada ka dhex muuqda ee raba in ay dalkaana burburiyaan dalkaana dib u celiyaan ee kasoo horjeeda horumarka iyo nabadda waxaynu mar kale ka rajaynaynaa shacabka sidii horeba ay ula shaqeynayeen laamaha ammaanka inay sii laba jabaaraan islamarkaana ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka saalax mar sidaas usii horeysay dabcan waxaad meesha kusoo dhaweyseen oo si diiran oo qurux badan aad usoo dhaweyseen xogayihii qaramada midoobe u qaabilsanaa soomaaliya oo halkaas idinku yimid oo aan qiyaasi karo muddo idinla joogay oo ilaa aad xaflad u dhigtaan oo halkaas hoolkii la wada galay maxaa u dhaxeeyey qaraxa markuu idinka tegay iyo marka oo dhibaatada idinku dhacday imase saacaddii aad tilmaanto
xogayaha qaramada midoobey u qaabilsan wakiilkiisa soomaaliya james swam subaxdii ayaa halkaa loogu sameeyey soo dhoweyn diiran oo aada u ballaaran xataa hoolka oo hadda qaraxa uu ka dhacay ayaa xaflad ballaaran loogu sameeyey laakiin waktiga waxay ahayd inta udhexeyso sagaalkii subaxnimo ilaa iyo tobankii subaxnimo xilliga uu qaraxa dhacayna runtii waxay ahayd afartii galabnimo marka waad dareemi kartaa inta saacadooda halkaa udhexeysa runtii waxaan arkaynay in social media dadka qaarkood iyo kooxaha argagixishadaba ay ku qorayeen in la beegsadeen qaraxaasi xogeyaha in qaarkood ay ku tilmaamayeen saacad kadib markuu halkaa ka tagay inay qarax la beegsadeen laakiin intaasoo idil waa waxba kama jiraan afarta galabnimo ayuu shirkaasi bilowday uu socday xilliga lasoo dhaweynayo wakiilkana wuxuu ahaa inta udhexeysa sagaalka subaxnimo ilaa iyo tobanka subaxnimo intii wax shaqa ama isan isku lahayn waxaanu mar kale shacabka aanu ka codsanaynaa in waxyaabaha korokutaanka been abuurka ah ee social mediaha lasoo dhex wareegaya inaysan waxba ka jirin aysanna ka feejignaadaan waxaanu arkaynaa sawiro qaarkood oo photoshopi lagu sameeyey oo laleeyahay waa dhaawaca gudoomiyihii gobolka banaadir intaasoo idil waxba kama jiraan xaaladda duqa oo qaarkood ay ku tilmaamayaan inuu halis yahay intaba waxba kama jiraan xaaladiisu way soo hagaagaysaa waa ilaahay mahadii shacabka ha isdejiyaan waxyaabaha been abuurka waxaanu ka rajeynaynaa inay meel isaga moosaan waa tahay saalax ugu dambeyn marka markii aad shirka gasheen oo guddoomiyaha uu soo galay iyo markii qaraxa u dhacay haddii aad tilmaanto imise daqiiq ayaa udhexaysay
runtii shirka waxaa laga hadlayay ilaa iyo saddex ajande oo ajandihiiba marka uu dhammaado dooda laga galayay marka ajandihii koowaad isigoo dhammaaday oo dood laga galay oo ajandihii labaad haddana uu dhammaaday oo dood laga galay oo doodiisana ay soo gabagaboomayso ajandadii saddexaadna la damacsan yahay in la gudagalo ayuu qarax u dhacay qadar intee la eg markaasleeda udhexaysay muddo adiga afartan daqiiqo kale waa udhexaysay waayahay saalax aad baad umaqsantaha adigana naftirkaaga dhaawac ayaa kaa soo gaaray waxaan ku leenahay allaha ku cafiyo Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.